taad baratay fidi inta kalena daba soco ha ka harin kitaab markaad aragta qaad ahri meel diin lagu haya markaad aragta xaadir saa darteed bay salafkeenni markay ku camalfaleenba waxay dhihi jireen qofka hadalka iyo masalada cilmigaan ka dhagaystaa aniga oo maqlay intuuna dhalan ninkaa sheegaya xalaqada fadhiya sheekha ka oon dhalan baan xadiidka maqlay haddana markii isagoo sheegaya aan maqla waan soo fadhiistaa sidaa qof aan weligii maqal baan u dhagaystaa waxaa laga yaabaa inuu wax kaaga soo baxo hadda kahor aan kaaga soo bixin waxaad hadda ka hor ka fahmin aad ka fahantaa laga yaabaa kow haddaba waxaa la rabaa min adabi alabi waxaa ka mida inaad ogaato weligaa cilmiga la soo afwareegi maysid weligaana aalibulcilminimo inaadan ka bixin wey weligaana aalibulcilmi ahaata wey somayn arag adduunyadaba wax adduunyada ka takharuja ma aragteen alabkeeda iyo risiqa raadintiisa wax ka takharuja weli ma arteen oo yidhahda anu hadda waan ka soo qalinjabiya adduunyahii dhaqaalaheeda raadintii inta aad neebsanaysee afkaagu wuxuu liqoo cuno iyo wuxuu cabo u baahan yahay cunadii iyo raashinkii raadintoodii waad wadi soo maaha qalbigaagiina inta aad noobsanayseed nooshahay nafaqadii iyo faquutu ruuxi buu u baahan yahayo isna inaad u raadisa weeyo ishaa aadan goynin haddaad midkood iska daydayso adduunyadaa zaxmad ka jirta oo laysu daba taagan yahay oo dadku idihii dhaqaalihii isku haystaane u banneen dadkii kaa dambeeyey booska ka ciriiryiin laakiin cilmigii iyo talabkiisa wax isku haystaa ma laha sida dacwadii iyo ku camalkiisa wax isku haysta wuu jirin zaxmad kama jirto haddaba saa darteed fawaadibhu cilmigii daa'im arrinta labaad ee kugula dardaarmaya waxaa weeyaan buu ku yidhi wakhud qaado cilmigii biljiddi dadaal fiihi aad ku dadaalayso dadaalkaa lagu dadaalaya iyo dhabnimada aljiddu laba eray macnaha loo isticmaalaa innaga luqadeenna marka loo bedelayo qofkii wixii inuu ku dadaalay helitaankiisa iyo inuu ka dhabeeyo qaadashadiisa alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun waxaa leh kastooda markay dhab qofka ka tahay daacad ka tahay iyo markay kaftan ka tahay waa isugu mid haddaba dadaalna waa lagaa rabaa cilmiga dalabkiisu keliya ma aha inaad iska soo fadhiisato la tiraahdo weliga waan iska dalbi laakiin aadan dadaal badan ku bixinin wuxuu ku leeyahay daa'imka aan ku leeyahay dadaal badanna ugu dar marka koowaad marka labaad markaad cilmigii baranayso cilmi aad si kaa dhab iyo daacada u baranayso ha noqdo cilmi dhagood yaanu kaa noqon waxaa jira xeruhu markii cilmiga la baranaya labaa loo qaybsamaa qofna wixii wuxuu u dhagaystaa ee u soo qaata aad baratid qofna wuu iska fadhiyaa un maahane wax uga sii hooseeya ma jiro wuunu iska dhaqaaqi waa weel dabada ka furan marka hadhow maalinka dambe wuxuu dhihi maadaa qaala aanifan isagoo aad arki marka wuxuu ku leeyahay cilmiga barashadiisu dadaalka waxaad ugu dartaa waxa aad marayso si dhab iyo daacadnimaa u baro markaad kitaab akhriyayso kitaabka inaad fahanto waxaan ku yaalla iyo inaad hadhow xasuusatood barata waxaan ku yaalla u baro fain acطaakahu اllahu haddii aad wakti dheer ku bixiso dadaal iyo ka dhabayn badanna aad muujiso oo ilaahay waxuun kaa siiya intay dooniba halla ekaatee fain acطaakahu اllahu ilahay haddii uu ku siiyo intafacta waad ku intifaacaysaayo waaba soo sheegtay saad ugu intifaacayso hase ahaatee dadku markay cilmigii bartaan waa hibe ilaahay bixinayo isku heer u gaari mayso waxaa laga yaabaa dadkii kula qayrka ahaa qayrnimada ama da-aad isula ekaataan ama aad isku lood ahaataan alabkii iyo cilmigii iyo xertii aad isku mid ahaataane haddaa dadka inaad wax dheer tahay is aragto ood ka yar fahma badan tahay ama waxoogay aad la yar dheer tahay oo waxoogay aad dhaaftay oo dadkiioo weli soo gurguuranaya adu aad horay u mooday wain ucطiita fiihi cilmigii haddii lagu siiyo tuula baacin baac dheerar haddii lagu siiya baac waa isla baaci baac waa baaci af soomaaliga ahaa labadii nin maxaa la yidhi wahligeed waxay dhaheen soomaalidu ninka gaaban iyo ninka dheer weligood waxay dhaheen xurguf baa ka dhaxaysay hooska tuur marka waxaa la yidhi ceel bay wadaan wada shubayeen ninkii dheeraa baa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo adugu aad waxba ma tihide anaa biyaha soo saaraya markaasuu wuxuu yidhi baaca dheer baa biyaha wada kii kalena wuxuu ninka gaabanna waxun buu guri ninka gaabalasi meel u hurdee laftiisa intaa wayaanu gaarsin baaca dheer hadda waxaa loo jeeda marka saa intuu soo qabta wadaanta usaa isula taagaa baaca la yidhahdaa marka waxaa looga jeedaa tuula baacin haddaad qof baaca dheer noqoto oo cilmi aqoon dheer badan ilaahay ku siiyo oo waqaala naasu dadkuna ay ku yidhaahdaan innaka adigu qad calimta waxbaad baratay oo lagu yidhahda sida soomaalidu ay dhihi jireen afarta madhabood buu ka jawaabaa oo lagu yidhaahdaa caalim baa tahay oo lagu yidhaahdo ilaahay baa diin ku shubay oo lagu yidhaahdo lagu buunbuuniyo buunbuunintiin hadda waad ogtihiinoo brotocool bay noqotay oo markii wadaad muxaadaro jeedinaya muqadimo loo samaynaya horta waa in la buunbuuniyo la ammaano wadaadkan la ammaanin la buunbuuninna waayahan dambe in la yar liiday buu moodiyo waxoogay cuqdad buu qaaday oo calooshii ku gunti waana waxay ahayd inuu wadaadku yidhahdo allaahuma ina haadaa munkarun ilaahu munkar weeye kan oo nabigu calai sl xadidkii miqdaad sawma ahayn imaamu muslim saxiisa ku warinayay ninkii ninka hortiisa ku ammaanay wuxuu yidhi muxuu ku yidhi muxuu ku yidhi nabigu laakiin nin baan weydiiyey sheekho qasamta dahara saaxibika ninka saaxiibkaa dhabarkaad kala jebisay maalxunbaad si xun baad u yeeshay qofka si isaga marka la ammaano aadamaha wuxuu u samaysan yahay ammaan jacayl waa kii uu lahaa bashaar ibnu burdi wahaban bay ninkii lahaa yahwi hanaa'a muqasirun wamubarizun wamuqasirun xubu hanaa'i abiicatu linsaani ammaanta waxaa iska jecel buu yihi ninkii dadka ka horeeya ee mudnaa iyo ninka gaabiska ee ka dambeeya labadaba ammaanta way jecel yihiin nacas iyo nin ragadba xubu hanaa'i ammaanta jacaylkeedu abiicatu linsaani aadamaha dabeecadu lehay wey marka haddaba lasii ammaanee la buunbuuniyo wuu ka badbadiyaa saas darteed haddii dadku ku yidhaahdaan waa qaala naasu inaka qad calimta alla ilahay waxbaad barato aqoon waah waa ku siiyey ha ismoodin inaad meel gaartay waxaadna ogaataa buug iyo qalin baa ku dul saaran oo lagula daba socdaa nimankii raqiib iyo catiid ahaayey iyagu kaama harin falaa ta'man ha ka aamin noqonoo weligaa ynan maankaaga iyo maskaxdaada ka bixin su'aal allaahi canhu ilahay inuu cilmigaa ku weydiin doono bitawbiikin si weliba canaan leh iyo wajifiiqa lagu weydiin doono oo lagu yidhaahdo calimta cilmigii baratay ee fahal cabilta ma ku dhaqantay cilmiga waad baratay laakiin ma ku dhaqantay wuxuu rabaa inuu kuxna xasuusiyo cilmigu camal buu u baahan yahay qofku hadduu cilmigiisa ku camalfalana quruur iyo isla weynan ma galo inta ku camalfalkaaga iyo ku dhaqanka cilmigaagu uu yar yahay baa quruurka iyo isla weynaanta iyo naftu waxoogay sidii bac la buufiyey inaad noqoto iyo baaluunkii oo kaleeto waxaad noqotaa hadba inta cilmiga ku dhaqankiisu kugu yaryahay laakiin inta cilmiga ku dhaqankiisu kugu badan yahay tawaaducaaga iyo hoosusudhigaagu wuu badan isla weynankaaga iyo batraannimaduna way yaraan dadka inaad quursatana ma dhici doonto laakiin haddii lagu ammaano oo lagu faaniyo oo cilmiga ku dhaqankiisiina kugu yaraado oo inaad muqasir gaabiyey oo wixii lagu lahaa ka soo bixi waayey tahay ay maankaaga ka baxdo oo in su-aal aakhara ku daba tiarla aad ilowdo waa isla waaweynaan waxaadan ahayn baad ismoodi meelaadan ahaynna maalinka dambe taad gasho ba waxaad noqon nin wuxuusan ahayn tuunno iska dhigay baa fani aanan lahayn iyo boos aadan joogin baad isgeyn ataa bil cajaayi baad noqon marka meel fagaaroo laguu qoslaadoo taagan baad arkay aakhira ciqaabka in la gaarin saa darteed laba arrimoodba su-aasha iman doontaa waa tii nabigu yidhi calayi salaam sheegay soomaalina ay ku mahmahday soomaalida waxay tidhi dadka wadaad duub weyn baa naarta ugu horrayn doona dadka inta naarta geli doonta wadaad duub weyn baa ugu horreeya arintaa xadiid nabigu sheegay awalu man tusacaru bihim naaru dadka naarta lagu horeeya qiyaamada waxaa u horrayn doona alaaatun saddex waxaa ka mid aha nin caalim ahaa oo adiga inta lagaala talinayaa hadda markaasaa ilahay intu soo istaajiye wuxuu leeya cilmigii lagu baray maxaad kaga camal fashay ilaahu diintii baan fidiyey oo kanaan sheegay oo waxaanaan sheegay markaasaa waxaa lagu leeyahay kadabta beenaalata waxaad diin u sheegaysa ilaahay dartii iyo diinku dhaqan kaama ahayn waxaad u samaysay intaasoo dhan liyuqaala laka qaari'un wa caalimun al muxuu qur-aanka yaqaanaa cilmi badana in lagu yidhahdo ay ka ahayd magacdoon baad ahayd waqad qiila laka lagu yidhi adduunka intaad joogtay uma yu'maru bihi fayusxabu ila annaari amar baa lagu bixiyo naartaa lagu jiidi muujeeda wadaad weyn baa dadka naar ugu horeeya saddexdii buu ka mid yahay ugu horeeya naarta lagu horinayo haddaba inaad cilmi barato ood ku soo daasho ood soo rafaado kadibna aadan ku dhaqmin waa khasaaro wey sufyaan bnu cuyayne radi allahu canhu waardaahu wuxuu a'imat alxadiidi walfiqhi culamaai maka culama alxijaaz buu ka mid ah waa sheekh imaamu shaafici iyo abu cabdillah iyo xumaydi iyo ragga la midkaa nin say cibaado badan oo aad u salaad badan buu ahaa habeen buu aad isagoo salaad u tukanaya nin baa wuxuu ku yidhi sufyaanow waayeelna wuu ahaa nin intaana cilmi baad soo baranaysay intaana diinta waad soo baraysay dadkii haddana waayeel baa tee naftaada ma u yaraha turtid wuxuu ku yidhi yaa haada kanoo waxaan ku weydiiyey buuri cilmigii aan soo bartay haddaanan camal uga faa'iidaysanin famaada stafadtu alabkii iyo xerayntii iyo wareegii haddii aana ku dhaqan iyo darajaad aakhira ku raadintooda aanan ka faa'iidin maxaan ka faa'iiday buuri qaxayga iyo socodkayga iyo wareegayga maxaa midho aan ka helay ma hebel baad u sheegta aniga waxyaas waa inaan ku camal faloon la imaada maaha falaa ta'man ha ka aamin noqon oo maankaaga iyo maskaxdaada yaanay ka bixin su'aala allaahi canhu ilaahay inuu ku weydiin doono cilmigaa oo lagugula xisaabtami doono bitawbiiqin weliba si canaanleh in lagugula xisaabtami doono oo wejiga lagaa fiiqayoon ixtiraam iyo qadarin iyo sida adduunka sheekh lagu leeyahay aan ahayn calimta waad baratay cilmigii fahal camilta ma ku camalfashoo ma ku dhaqantay in su-aashaa lagu weydiin doono ha ka aamin noqon maankaagana yaanay ka bixin hadday maankaaga ku jirtana waa in aad noqotaa ku ku talagalooo ka muuqata dhaqankiisa waxaadna ogaataa farasu lcilmi cilmiga madaxiisu iyo baarkiisa sare waxaa weeye taqwa allahi ilaah in lagaga baqo xaqan si dhaba looga baqo oo alcilmu huwa alkhashyatu alla ka cabsiga wey inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay addoommadiisa waxaa si dhaba uga cabsada ninka culimmada ah haddaba cilmigii haddaadan ilaahay kaga cabsanin inaadan culimmadii ku jirin ma aragtaa culimmada la sheegay ee cilmiga leh ilaahay agtiisa cilmigoodu waxtarka leeyahay kuma jirtid waxaadna ogaataa qofku cilmigii meel xun buu kaga dhici kala dhici karaa waana inoo iman doontaa fa ra'su lcilmi cilmiga madaxiisa iyo baarkiisa sare ee halkan la hiigsada ah markaad geedka fuulayso waxaad hiigsanaysaa soo baarka sare inaad gaarta maaha baarka in la gaara la rabee cilmiga laga soo goostaayey taqwa allaahi xaqan ilahay si dhaba in loogaga baqo way ma aha in lagu ugaadhsado mana aha in xoolaha agoonta iyo masaakiinta lagu raadsado mana aha magac iyo sharaf in lagu raadiyo mana aha in shaqo iyo wadiifo lagu doondoono intaasoo dhan maaha cilmi waxaa loo bartayoo asaasa oo baarka ugu sareeya natiijada miraha ugu weyne laga goosta ah taqwa allaahi xaqan ilahay inaad kaga baqdo saa darteed baa waxaa laga rabaa qof waliba zakaat lcilmi culamada xadiidku markay xadidka baranayan waxay dhihi jireen nimayahu zakada maalku aclaa nisaabin fii nisaabka ugu sarreeya amwaasha zakada ay kaga godaay waa kee mise wey xoolahan wacdooda kala duwan nooca ugu tira badan tira ahaan anwaacda tirada badan raqamka ugu weyn waa kee ay zake kaga waajibto ya arigu waa afartan afartan baa u badan miya daraahimtu waa imis laba boqol wey laba boqol iyo afartan kee badan waxay dhihi jireen labada boqol ee xadiid waxaad kaga dhaqantaa haddii aad ugu yar tahay laba xadiid iyo badh nisaabkii zakada bix waxaa ka sii fiican bay dhaheen nisaabu lghanamkii afartankii xadiidoo mid inaad ku dhaqanto ku soo marta waxaa laga hadlayaa laakiin qolyaha masaakiinta halkaa danba soo socdaa laga hadlayaa innaga laakiin waxaan ka baqayaa in xataa labadii boqol nisaabka inaan kaga dhaqmin marka musiibo way jirta walaysa ma aha cilmigu bian yuqaala in lagu yidhaahdo laqad ra'asta madax baad noqoto madax baa allo oo ninkii hebelaha muxuu yaqaan in lagu sheeg sheego oo nin sarreeyaad noqotay oo madax baad noqotay lagu yidhaahda cilmi ma aha cilmi waa ilaahay in lagaga boqo lagu dhaqmo wey markaad cilmiga baratana hadda saddex arrimood buu inoo soo sheegay dalabka cilmiga daa'im waxbarashaduna kaa dhab ha noqotooo dadaal ku bixi saddex ku dhaqan cilmiga wixii aad baratay cilmihii ku dhaqan dhaqankiisii ha lagaa helo arrin afraad baa lagaa rabaa oo aadaabulcilmi ka mid ah wa afdalu hawbika dhar aad xirata waxaa ugu wanaagsani al ixsaanu samafal wey laakiin naraa waxaanu kugu aragnaa hawba alisaa'ati dharkii xumaatada qad labista inaad xiratay wuxuu yidhi xirashada waxaa lagaa doonayaa dabeecaddaada iyo dhaqankaaga iyo muuqaalkaagaba sama iyo wanaag inuu kaa muuqdaa la rabaa soo ninkii aalibulcilmiga ahaa ma tihid soo xaamilu shariica ma tihid horta socodkaagu waa inuu sama ka muuqdo dabeecaddaadana waa inay sama iyo wanaag ka muuqdo gacantaaduna waa inay gacan furan iyo ixsaan noqoto oo intasan lagaaga daydo socodkaaga iyo qaabkaaga iyo muuqaalkaagu in laga dida ma aha oo dhaqan xumo ay ka muuqato iyo asluub xumo dabeecaddaada iyo la dhaqanka dadkaaguna inay asluub iyo dhaqan xumo ka muuqato iyo akhlaaq xumo ma aha xiriirka dadka aad la yeelay iyo xoolaha iyo adduunka marka la yimaadana ninka ugu xoola jecel inaad noqoto maaha adduunkii waxaa la yidhi wadaadadii markii ri waliba shilkaisdhishaa lagu qalaa somayda maqal taa markay wadaadadii samayn waayeen soma taqaanaan afareyda laynoo tiriyey oo intuba hunguri ah tama maqashay sooma afareyda soomaalida waxay dhaheen wadaadka u fiirso waxaan arkay niman waqooyiga afrika la yidhahdo jazaa'ir tunis morocco mahmaahahooda hunguriga ku saabsan oo dhan wadaad wey waxaan kuwan iyo soomaalidu waxbaa isu galay soomaalidu waxay yidhaahdeen markii wan la qalo wardiyow wardiyayaa markii kale weer cad xidhow cumaamad cad buu duwan bay dhaheen weer cadaas waxay dhaheen markii wan la qalo wardiyow markii kale weer cad xidhow markii sac la qalo saliyow markii kale saan xun watow ama saan yar watow ama salihi markuu kildhi helo waa shaahi mogtahay kalsabow markii kale kuudud xumow markuu xeero helo xeero raashin markuu helo xamdiyow alxamdulilah alxamdulilah ku haya markii kale xaaska jarow carruurtu nag ka dhigo waxaasoo dhani waa wadaad u afdalu sawbi kal ixsaanu laga waayey wadaadku waa inuu dadka u dulqaad badan yahay waa inuu dadka ugu deeqsiisan yahay waa inuu dadka ugu cafis badan yahay ciddii waxyeesha waa inuu dadka u akhlaaqaya dhaqan wanaagsan yahay ugu hadal macaan yahay wa afdalu thawbika dharaad xirata waxaa ugu wanaagsan inaad maryo qurqurux badan iyo kaaweydaysan oo feeraysan soo xirata maaha ujeeddada ugu asaasigihi waa lagaaga baahan yahay in allaha jamiilun yuxibu ljamaala taa waa lagaa raba laakiin kan ugu fadli badan dhar la xirta muxuu yahay alixsaanu samafal an tacbud allaha kaanaka taraahu oo cibaadada ilahi aad taxqiijsa wey saa darteed ninka aalibulcilmigiihi eraygiisa dhaqankiisa socodkiisa waa inuu ka muuqataa cilmigii uu baranayey raadkiisa iyo saamayntiisu inay ka muuqata wey laakiin sidii sheekhu sheegayey haddii la kala garan waayo aalibulcilmigii iyo ciyaal suuqii la kala garan waayo dhibaato wey de kii ciyaal suuqa joogay filimada daawanaya adiga cashirada dhegaysanaytaad waxbaba dhaamin wiimu hoos wax kuguma duxin wey laakiin naraa waxaan aragnaa thawba alisaa'ati dharkii xumaatada iyo qaabxunu dhaqanka iyo akhlaaq xumada qad labist inaad xiratay ee isdaba qabo sidii haboreed ma aha idaa maa lam yufidka alcilmu cilmigu hadduunan kuu ziyaadinin khayran wax wanaaga fa khayru minu waxaa kaaga khayrroonba allow qad jahilta inaadan baran baa kaaga khayrroonayd jahliga lagugu cudurdaari maayo oo cilmi barasho la'aantii dembigii kaa soo raaci lahaa kaa dhici maayo laakiin qof waliba mas-uuliyadda diineed ee saaran iyo cibaadada ilaahay qadarka waajibka ku yihi waa biqadri inta uu rabbigii yaqaano axkaamtiisii shariicadana uu garanayo markaad axkaamtii taxriimka iyo taxriilkii barato waxaa lagugula xisaabtami si aan loogula xisaabtamaynin qofka jaahilka ka ah qof waa inuu ka cibaada badnaa kana alla cabsi badnaadaa intuu rabbigii uga aqoon badan yahay dadka kale cilmiga waxaa loo bartaa haddaba inaad ilaahay ugu dhowaato hadday ilahay ugu dhowaan weydo waxaaduu noqon kii la yidhi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansarakha mina faatbacahu shayaan ilahay tusaale wuxuga dhigay nin cilmigu bartay ku dhaqmi waayey kamaali lkalbi mar ay buu lamid yaha la yidhi wax ay lagu matalo nin cilmigii bartay oon ku dhaqankiisii lahayn dameerna waa lagu matalay labada waxaa kahor ku matashaan waxaa doofaarkun baa jira doofaarkana waxay yidhaahdeen waa sida aygoo kaleetun iska raaci dameerna waa lagu matalo kamaaliximaari yaxmilu asfaaran dameer kitaab lagu raray muxuu ka faa'iidi sidaa unbaa noqon idaa maa lam yufidka alcilmu khayran cilmigu khayr iyo toosnaan iyo tawbo iyo ku dhaqan haddaanu kuu faa'iideyn fa khayru mina waxaa kaaga ron allow qad jahilta inaad jaahil ka tahay waayo wixii daal iyo rafaad iyo dhib kaaga baxay maba kaaga baxeenba wakhtigaa adduunyadaadi ee wax kalunbaa waad ku qabsan lahayd intuu wakhti badan kaaga baxo oo dhaqaalo badan kaaga baxo oo daal badan kaaga baxo haddana inaadan khayr iyo faa'iide kala kulmini anina si daraa wey kadib cilmiga markaad baranayso arrin muhima iska ilaali buu ku yidhi markay cilmiga shariicada fahamkeedu yimaado inaad degdegto iska ilaali waa in alqaaka hadduu kaa tuuro fahmuka fahamkaagii fii mahaawin meelo gebi iyo dow ah hadduu kaa tuuro falaytaka uma laytaka maa fahimta hadalkan layta waxaa weeye erey shallaytaa wey macnaha waxaa kuu roonaan lahayda oo kuu roonaan lahayda inaadan waxba fahmin macnaa fahmaad ka shallayda wey fahamkaad ka shallayda shallaytadu waxay ku gaarsiin aad inaad uga shallaydo ood jeclaysata waxbaba inaadan kala fahmin markii culumta shariicada la fahmayo buu wuxuu ku leeyahay cilmiga markii aad fahmayso had iyo goor fahamkiisu nimay calaamatu su'aal u saaran tahay noqo oo had iyo goor ha kuu taagnaata su-aasha fahamkan aad fahantay amuu qaldan yahay waxaad iska eegtaa bay yidhahdeen sida laysaga eega haddaba su-ul fahmiga sida laysaga eega waxaa ka mid a inaad iska ilaaliso horta fahmun laysa laka fiihi salafun inaad yarxamuka allah si kastoo adiga kugu isugu sawiro macno aan salafkii iyo a'immadii cid kaaga horraysay oo ka fahantay aanay jirin inaad qardajeexda iska ilaali diintani hadda ma soo degin dadka fahmaya bartayna adigu uguma horraysid ugumana daacadsanid ugumana aqoon badid in kaa daacadsan oo kaa fahmo badan oo kaa aqoon badan oo kaa alla caabudsan baa soo martay oo tiro badan aayaddan iyo xadiidkan aad maraysa lasoo wada mar waa lasoo wada arkay luqadday ku soo degeen waa lagaa yaqaan sababtay ku timid waa lagaa yaqaan ikhlaaskii qalbigii lagaa lagaa badiyaa aqoonta waxyaabihii ku xeeraa waa lagaa badiyaa kuma yaal iyo malaayiin kaa badisaa soo marta aayaddan iyo xadiidkan macnahan iyagii oo dhanba u muuqanay hadduu kuu muuqdo meel xun baad ku socotaa wey meel xun baad ku socotaa marka iyaaka waxsaa darteed waxaa la yidhahdaa markii mas'alada xadiida aad soo marta macnaha kuu isu sawiray intaanay afkaaga ka soo bixin waxaa la raadiyaa ummaddii muslimiinta ahayd iyo culimmadoodii waxuu macnahan uga muuqday ma jira haddii aad weydaba shaydaan baa meel ban meel cidlo ah baa kaaga gacan haadinaya isjir midda kale fahamkaaga markaad fahmayso waa inaadan ku miisaamin maslaxad adigu aad leedahay ama dadaad muranteenoo waxoogay xurguf idin dhex martay masale aad doonayso ood ku qanacsan tahay inaad meel mariso inaadan ku miiqmiiqin wey saa darteed ba waxaa la yidhaahdaa mas'alada marka hore waxaa la yidhahdaa baad kadib ku qanac laakiin haddaad ku qanacdo ood kadib baarbaaritaan daliil u raadraadiso waxaan meel uusan lahayn aad ku miiqmiiqdo o dhan baa ku soo mari marka fahamkaaga had iyo goor ula noqo ahlulcilmiga marka loo soo jeediye fahamkaaga dhaliil oo lagu yidhahda fahamkaa kalad weeye ha iska dhegatirinoo maxaasaa loo leeyahay ha dhihire dhaga furan ku dhagayso waxaaba laga yaabaa inaad gebi kasii dhacayso lagu soo qabanaya waa in alqaaka hadduu kaa tuuro fahamka fahamkaaga fii mahaawin meelo dawiya gebi oo xun hadduu kaa tuuro falaytaka uma laytaka shallaytadaada kadibna shallaytadaada ee maa fahimta inaadan maadan fahmin fahanteen fahmi la-ayda inaadan fahmin baa ku ronayd kadib wuxuu dib ugu soo noqday طلب العلمgii العلم والجهل iyo talooyinka inaad قaadatay inaad قaadan weyda maxaa ka dhalan wuxuu ku yihi cilmiga طلبkiisa daaئim oo dadaal dheeraada iyo ku dhaqan muuji oo إحsaan iyo sama muuji oo شhicaarkaaga iyo astaantaadu ha noqoto cilmigaad baratay khayr ha kuu kordhiyo oo fahamkaaga iska ilaali meel godaha iyo kaa tuurin satajni waxaad guran doontaa min himaali الcajز cajزka iyo gaabinta aad ka gaabisay intaa aan kuu sheegay miro waxaad ka guran doontaa oo ka goosan doontaa jahlan jahli ah miro jaahilnimo aad ka goosan doontaa haddii dadaalkii iyo daa'imkii cilmiga dalabkiisii iyo ku dhaqankiisii iyo daacadnimadiisii lagaa waayo gaabintaad cilmigaa ka gaabisay iyo wixii lagaaga baahnaa aad samayn weyday jahli baad ka dhaxli doontaa migeedaad beeratay weeyo xun miro jahli la yidhahdana wuu kuu bixi doonaa waxaad ka goosan doontaa geedka oo ka guran doontaa jaahilnimo jaahilnimadan ka goostay midhahaadii oo maxay iyeen watasquru waad yaraan fi lcuyuuni indhaha dadka idaa kabirta markaad weynaato marka la waayeelo ee duqayn la noqdo adigoo jaahil ana aad dadka soo dhex fadhiisato isha saa kuu dhaaftaa usha waan ku dhaafi waan lagu dul marin isha ishu buuxin maysid ilna ku qaban mayso sababtoo ah wax jiraadan ahaynba wax jiraba matilan jaahil baa tahay nin jaahil ahna ishu ma qabato haddii laakiin cilmiga aad baran lahayd markay saa ishu usoo marto isha waad buuxin lahayd oo way ku qaban lahayd macnaa dadka agtooda nin qiimo iyo mansilo le ka noqon maysid nin wax weyn ugu fadhiya bulshada iyo mujtamacana noqon maysid laakiin haddaad waayeesho ood caalim tahay adigoo gogasha jiifoo sakaraadkii ku hayo baa masale iyo akhri lagu dhih nin waliba wuxuu leeyahay inta aanay naftu ka bixin hal mas'ala kala had sadarta waxaa arkaysaa rag culimo ah oo intay waayeeleen laleeyahay masalada iiga jawaab uu leeyahay waan waa yeelay maskaxdayda iyo garashadeyduna way daciiftay masaladiina hadda kuma dhiiran karee awoodaydi way gaabisay hebel iyo hebel iyo u taga culummada aada oo laleeyahay maya adaan rabnaa inaad noo sheegto maxaa loogu dhegan yahay ninka raggii la-ayniga ahaa ee caamada ahaa ee jaahilkaa ee guryaha iska fadhiyey qaraabadii iyo ilmihiisu inay soo booqdaan maahane wax wax ku fali iyo wax ogba xataa inuu jira inuu jiran yahay inuu waayeelay maba jiro watasquru waad yaraan wax liitaad ku noqon filcuyuuni indhaha idaa kabirta markaad weynaato taa wa aragtay man wa wada aragnay watufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo jooga adoo taagan baa inaad joogta wax ku ogaanuusan jirin oo masaajidka aad ku taxan tahay xaataa haddaad usbuuc maqnaato wax ku tabi inaad maqan tahay ma laha waayo ishaba ma buuxisid watufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahilaan wax aqoonin tahay wa anta baaqin adoo jooga baan joogitaankaagu muuqanin oo inaad joogta wax ku ogi aan jirin wa tuujadu waa lagu heliyo nin joogaa tahay in calimta haddaad wax taqaan walow fuqidta haba lagu waaye cilmi haddaad taqaanana xataa haddii lagu waayo dadka waa dhex joogtaa cilmigaagii baa jooga kelimadaadii baa joogta waxaa tiri baa joogta raadkaagii baa muuqda saa darteed waa kay culimmadu yidhaahdaan alaqwaanu laa tamuutu bimowti qaa'iliiha aqwaasha ahlulcilmigu ninkii haddii uu dhinto qowlkiisu ma dhinto oo masaladii qowlkii uu lahaa qaala alimaamu shaaficiyu ma ilaa maanta leenahay oo haddii iska dhimanaya hadalku shaafici dhima iyo hadalkiisiina muula dhinta may watuujadu in calimta walow fuqita way shaafici waa horuu dhintay weligeenna maanan arag laakiin wuxuu inala joogaan u naqaanaa masaladan maxay ahayd shaafici baa saa yiri waa taagan yahay soo maaragta hadalkiisii baa taagan watuujadu in calimta walow fuqita adoo maqan baad goobta joogtaa majaaliista laysku haystoo dhan meel baa laga hadli hebel baa saa yirin baa laleeyahay hebel waa saa yiri goob kastaba sidii nin joogu hadalkaagii taagan yahay doodii dhacdaba dhinac baad kaga jirtaa mana joogtid goorta nin jooga oo jaahilnimo ay ku dhacday inuu maqan yahay inuu joogaba aan la ogeynba uusan tirsanaynba watadkur waad xasuusan doontaa qawlatii oraahdaydii hadalkayga laka adiga bacda xiinin waqti kadib baad xusan doontaa hadda alab baad bilaabaysaa oo ardaynimaad bilow tahay waxaa laga yaabaa inaadan si weyn u dareemin laakiin muddo kadib baad xasuusan doontaa idaa xaqan haddii aad si dhaba bihaa eraygayga iyo taladayda yowman maalinun camilta ugu dhaqanto maalinun taladayda haddaad tixgeliso oo nin ciro waayeen ciroobay baan ahay nin waayo aragoo wax soo arkay baan ahay waxaan kuu sheegayo waa waayahaygii iyo tajribadaydii weli adigu wiil yaroo cusub baa tahaye waxaan kuu sheegaya maalinun hadalkayga haddaad si dhaba u qaadato maalin baad arki doontaa waqti kadib baa intaad dareentaad wixii oo dhan taaban doontaa oo waxaa horey usoo aragnay wain ahmaltaha haddii aad dayacdo oodan waxba ka soo qaadin oo wanabadta aad tuurta nusxan taladii aad iska tuurto ood waxba ka soo qaadi weydo oo wamilta aad u leexatood u janjeersato ilaa xutaamin adduunyo burburaysooo iskaba baaba'aysooo qad jamacta aad urursatay oo shilinka iyo gaariga cayri aad u leexato oo aad kitaabbaxoorto ood iska daysa diintii iyo barashadeedii fa sawfa tacuddu ama tacaddu dib baad ka qaniini doontaa min nadamin min ajli nadamin halayta calayha u shallaytaysan tahay taladii baad gacanta qaniini doontaa goorta tala ku dhaafto waaguna kaa baryo waxa soo socdana aad aragto baad shallayta gacanta qaniini doontaa wamaa tugni nadaamatu shallayta maxay tari in nadimta haddaa hallaytooto haddaa hallaytiyo qoomamo maxay tari goor wakhtigii ku dhaafay goormay arrintaa dhici doontaa idaa absarta haddaad aragto saxbaka asxaabtaadii aad waxbarashada wada bilowdeen fii samaa'in meel kore iyagoo jooga qad irtafacuu kor noqday calayka adiga kaa kor noqday wa qad safulta adna hoos aad joogto adigoo hoos joogoo jaahiloo waa yeelay iyo raggiioo samada agteeda bigbilaynayo cilmi intay barteen aad u muuqda markii aad aragto markaasaad gacanta qaniini markaas wuxuu ku leeyahay ninkaa sheekha ma aragtay wogta waagi hore waxaan wada wada bilownee anun baa waxbarashadii meel xun kaga tegey waxbarashadii baan ka saaqiday buu ku leeyahay ka saaqiday ee waxaa lagaa doonayaa faraajicha naftaada dib ugu noqo wadacanka talooyinkiibuu dib ugu soo noqday nafta dib ugu noqo oo wahsiga iyo leexleexashada iyo adduunye jacaylka ay rabta ka celi wadacanka iska daa alhuweyna luuditaanka iyo gaantifka iska daa alhuweyna waxaa la yidhaha qofka luuditaan meeshan famaa bilbui ma aha luuditaan tudriku mid ku haleelaya ma tihid maa alabta waxaad raadinaysa cilmigan la raadinayo iyo darajooyinka uu leeyahay luuditaan iyo cagajiidnimo laguma gaaro xaydxaydasho iyo xoog socod iyo dadaal baa lagu gaaraa laakiin dadkaan iska soo daba soconaya bidhaan dhawrad baa noqon inamaa yakulu diibu min alhanami alqaasiyan baad noqon hadhu meeshaan baad ku hari walaa takhtal bimaalika walha canhu falaysa almaalu ilaa maa calimta walaa takhtal ha ku kibrin bimaalika xoolahaaga xaraga kibir walha canhu xoolaha ka mashquul maalka aad leedahay intaa iskula weynaato wax jira ha ismoodin oo sidii qaaruun ku dhacday yaanay kugu dhicin walha canhu maalka ka mashquul oo qalbigaaga iyo nabtaa laafta laabtaada iyo naftaada ha raacin falaysa almaalu maal ma aha ilaa maa calimta waxaa taqaan maahane xoolo kuwanaa taqaano weeye waa hooska labadiisa gelin wuuna keeni doonaayo adduunyada wuxuu ku dhihi doonaa wagaayatuha idaa fakarta fiiha ka fay'ika aw ka xulmika id xalumta adduunyada haddaad ku fiirsata buu yidhi natiijada gabagabadeeda waa sida hooskaaga ama waxoogay adoo hurda riyo aadya riyootay oo kaleetun wey walaa takhtal ha ku xaraga kibrin ha ku kibrin bimaalika maalkaaga walha canu ka mashquul falaysa almaalu maal ma aha ilaa maa calimta waxaa taqaan oo aan macno lahayn maahane walaysa ma aha lijaahilin nin jaahilihi fi naasi dadka ereyga labada nusqo way kala duwan yihiino annagu nusqii hore naqiinay macnan bay dhihi jireen walaysa lijaahilin fi naasi macnan nin jaahila dadka dhexdiisa wax macniiyo qiimo uu ku leeyahay ma jiro walow mulkul ciraaqi lahu ta'attaa ciraaqa iyo intaan dhulkaa barwaaqada ahaan jiray xataa hadduu haysto oo intaa boqortooyo iyo madaxtinimo ka gaaro dadka agtiisa wax macniiyo qiimo uu ku fadhiyo ma laha waxaad ku garanaysan macniiyo qiimo ku fadhiyin berri jagada ha laga tuuro waa marka koobaad wax wax ku fali miyaa jiro oo qiimo u leleh inta uu jagada haystana dadka markay majaalistooda ka sheekaysanayaan hebel jaguu haystaa laakiin isaga shakhsiyadiisa marka la qiimaynayo waxaa la dhihi kaasi meesha wax kaluunbuu ku gaaray odayga kan dhehe kan dhehe kan dhehe kan dhehe jawaan cayan baa u yaalaaba goobaha lagu fadhiisto la fadhiisto lagu sheekaysto goorta ninkii cilmiga xambaarsan ay ammaan iyo sharaf ay u taal marka maxay kuu tari xukun cayna suuqa kuu taalo haddaad berri weydana in lagu dakana lagu raacda mooyeen aadan wanaag ka helaynin haddaad aakhare dhimatana xisaab iyo cadaab ku sugayo waxaa la yidhi boqortooyooyinkii soo jiray boqortooyo duntay oo maamulkii laga qaaday oo la afgembiyey oon dakana loo haysanin midii diinahayd baa jirta baniinku soo fir ninkii xukuumad haystay oo la afgembiyey oo madaxtinimadii laga qaado oon laysu haysanin oon laysdaba ordaynin waxaa jira kuwii tii diinta keliya ninkii meelaha sayidka ka ahaan jiray reeraha haystay haddii nin kale intuu soo baxo jagadii laga qaado cid isagay waxu raacanaysa isagu inuu dagaalamo maahane oo dakan iyo dembi u haysata ma leh marka walaysa lijaahilin tan waxaa wey macnaheedu jaahil ma ahaanin uma sugnaanin fi naasi dadka dhexdooda muqnin wax manfaco iyo waxtar leh mid waxtar iyo dheef dadka agtooda ku leh ma aha walow mulkul ciraaqi lahu ta'ataa haba u suura gasho ciraaqo dhan inuu boqor ka noqde sayantiqu canka waxaa kaa hadli doona cilmuka calbigaagaa fii malaa'in meel jamaaca iyo majaalis la buuxo cilmigaagu kaa hadli doona oo cilmigaagu majaalista la isugu yimid goobaha sharafta leh sheegsheegaagaa ku badanaya cilmigaaga laakiin cilmigii haddaad sheegi weydo waad soo baratay duurkaad la gashay laakiin wayuktabu canka waanka ay calayka waa laguu qorayaa oo dembibay kugu noqon yowman maalin in katamta haddaad qariso cilmigii haddaad qarisana canka ay calayka waa laguu qorayaa oo dembigeeda aakhara waa lagugula xisaabtami oo waajibkii cilmigu waa inaad fidiso oo dadka gaarsiiso wamaa yuqdiika maxay kuu tari tashiidu lmabaani guryo dabaqyo ood dhistood kor u dheeraysan maxay kuu tari idaa biljahli haddii aad jaahilnimo nafsaka naftaadii qad hadamta ku dumiso haddaad naftaadii jaahilnimo ku dumiso guri daarood dhistay oo adigii dunsan tahay maxay kuu tari adigii doqosh baa tahay guri daaroo dheerna waa taagtay naftaadina waa doqosh xunoo dumay maxay kuu tari wax macnay kuu tari lama arko marka wuxuu ku leeyahy wamaa yuqniika maxay kuu tari tashiidu lmabaani dhismayowga oo la adkeeyo oo la dheereeyo oo daara iyo dabaqyo la taago waxay wax tartaa markay naftaadu dhisan tahay laakiin idaa biljahli haddii aad jaahilnimo nafsaka naftaada qad hadamta ku dumiso maxay kuu tari daqiya daara aad dhistay oo taagtay macnaheed waxba kuu tari maysa wey inta dambe haddii aan gallo waxoogay sheekadu istaagi maysa ilaa dhowr iyo toban bayd oo kale halkaasaan ku daynaynaa insha allahu tacaala
واذkuru qawlatii laka hadalkan ku waad xasuusan bacda xiinin waqti kadib baad xasuusan doontaa idaa xaqan haddaad si dhaba bihaa talada iyo dardaaranka yowman maalinoo camilta ugu dhaqanto wain hamaltaha haddaad dayacdo wa nabata aad iska tuurta nusxan talada wamilta aad u leexato ilaa xutaamin adduunye iyo xoolo adduun oo burburaya oo qad jamacta aad urursatay fasawfa tacadugu aad qaniini doontaa min nadamin calayha qoobamo iyo shallaytaad u shalaysaysantay darteed baad faraha qaniini doontaa wamaa tuqni nadaamatu shallayta maxay kuu tari oo ay anfici doontaa in nadimta haddaad shallaydood qoobamayso gooraad tala ku dhaaftay idaa absarta haddaad aragtaa shallaayi doontaa saxbaka asxaabtaadii aad waxbarashada wada bilowdeen fii samaa'in meel samada cirka qad irtafacuu calayka iyagoo kaa kor noqday oo waqad safulta adna hoosaad u dhacday faraajicaha naftaada dib ugu noqo oo wadacanka iska daa alhuweyna luuditaanka iyo cagajiidka iska daa famaa bilbui ma aha dee luuditaan iyo daahitaan tudiiku mid ku haleelaya ma tihid maa alabta waxaad raadinayso walaa takhtal ku kibrin bimaalika xoolahaaga walah canhu ka mashquul falayse almaalu maaha ilaa maa calimta waxaa taqaano berri iska baabi'i maahane imisaa taajir caydhoobay walaysa lijaahilin nin jaahili ma ahaanin fi naasi dhexda muuqnin min manfacaya waxtar leh ma ahaanin ama macnan macna ma laha walow mulku lciraaqi haba noqotay ciraaq boqortooyadeedii lahu isaga ta'ataa mid u suura gashay sayantiqu canka cilmuka wuu kaa hadli doonaa fii malaa'in goobo fagaara ah buu sheegsheegaaga iyo cilmigaagu tegi doonaa wayuktabu canka iyo calayka waa laguu qori doonaa waa lagu weydiin aakhiro yowman maalin idinka tamta haddii aad qariso cilmigaaga wamaa yugniika maxay kuu tari tashiidu lmabaani guryaha iyo dhismaha iyo dabaqyada adkayntooda idaa biljahli haddii aad jaahilnimo nafsaka naftaada qad hadamta ku dumiso waxba kuu tari mayso
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب, وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت إن شاء الله عشرة أنت أصلا أنت هاندونا وكوس بربر دقيا مالك ناظمك رحمه الله تعالى شيخ وحس بربر دقيا مرك الرئيسة قفك مالك يا دقالها له لكن أنا أقول يدين وحبك قرنين يا قفك دينتي إلهي يا قارنه laakiin hantiya maal aan haysanin arrinta labadaasoo la isbarbar dhiga ahna oo say u kala qiimo badan yihiin la tilmaamana waa arrin nusuusta waxyiga ku sugan oo nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam markuu intaa dhammeeyo baa waxa uu ku leeyahay maadaama cilmigu ka fadli badan yahay maalka uun dhaqaalo yaraan iyo faqiirnimo wax kuma dhinto wax kuma yeesho waxa muhimkaee aasaaskiihi dunidu waa maalmo koobanee markaad aakhiro aaddo ma maxruum faqiir aad noqon doontaa mise nin maalqabeenoo rabbi agtii ka taajira aad noqon doontaa waaya waxaa aasaaska iyo lafdhabarta ah ee inay raasumaalka kuu noqoto aad ku xisaabtamaysa ah kadib wuxuu yidhi waxaa ila talada aan kuu soo jeedinayo waxaa kula ku fiican inaad qaadato haddaad qaadan weydo waad ku khasaari haddii aad qaadatana waad ku faa'iidi adduunyadu haddana mar labaad dib ugu soo noqdayoo quluubteennu ay aada ugu xidhan tahay markaasuu wuxuu hi adduunyadu waxba maaha inina waxayn waxaad ku garan hal marna waad faraxdaa wakhtiyo badanna murugo iyo tiiraan iyo naxdin baad ku noolaataa haddaad u fiirsato duniduna waa hurdo waxoogay lagu riyooday ama hoos galbeed isbedelay wey qofka muslimkiihi dunida goortuu jooga xabsi buu ku jiraa hadduu iimaan iyo camal saalixa la yimaado ma aha haddaba qof xabsi ku jiraoo xabsi jaceli ma jire halka daartaada raaxada waa jannada iyo aakhire iyada u shaqayso waaba xabsigan gudihiisa ha isku dhadhajinin oo tiirashiisa ha isku nabnabine dunida ceebteeda waxaa weeye hadda waxbaad ka cunaysaa iyadunbaa dib kuu quudan doonta ku nafaqaysan doonta ku cuni doonta iyadaad wax ka cunaysa wixii ka soo baxaya dusheeda unbaa adigana dib kuu cuni doonta ku diiran doonta dharkeeda haddaad isku hadlaysana cibaado iyo alla kacabsi intaad ka qaawanaato baan qiyaamada dharba laguu xiraynin haddii aad laakiin dharkeeda aadan isku hadlaynin oodan hami ka dhigan ood cabsida ilaahay iyo taqwada dharkeeda ku dadaasho aakhiraa dhar laguu xiri oo dadka jannada loogu raaxayaad noqon waxaase la yaab leh maalin kasta qof baad aasaysaa ama aad taqaan ama xigti iyo qaraabo ah maalin kasta qof baad aasaysaa waxaadna ku moodaa kuwa waxaad la aasayo halka ay mareen iyo malakumowdkaa guray ee gurbiye madaxa guray inuunan adiga kuguba soo socon baad ismoodaa sidaad u dhaqmaysa marka lagu eego waxaad ogaataa dunidan looma abuurin inaad weligaa joogto inaad safar ku martaa laguu abuuray ee wixii laguu abuuray ku dadaal si aad mirihiisa ku goosan lahayd ee ku xaqiijin lahayd haddii dunida geesaha laga dumiyo hamigaagu diintaada saa u badbaadin lahayd ha noqotoo badbaadi goorta la dumiyana dhinacaaga ka sii dumi oo wax qiimo badanba yaanay kula noqonoo murugo iyo welwel yaanay kaa hayne haddaad aragto dunidoo geesaha ka soo gubanaysa walwalgaaga iyo hamigaagu diintaada siaad ku badbaadin lahayd ha kuu noqdo haddii adduunyo aad weydo ase aad aakhare ku liibaanto oo iimaan iyo camal saalix ilaahay ku waafajiyo waxba ha ka fikirinoo ha ka welwelin wixii adduunyo ku dhaafa sababtoo waxaad adduunyo ka heshaay qiimo ma laha haddii aad aakhare weydo intaa waaya cashirkeenna murtida gabagabaysa marka waxuu leeyahay jacalta almaala xoolihiibaa waxaad ka dhigtay fowqa alcilmi cilmiga kuwa ka sarreeyay kula noqdeenoo damacaaga iyo doonitaankaagu maalka iyo xoolaha kaala qiimo badan cilmiga iyo khayrkii barashadiisa waxaanad saa uga dhigtay sababtu mafcuul liajliga dhegeyso jahlan liajli jahlin jaahilnimo iyo aqoon darro ku haysa darteed bay maalku kaala qiimo badnaaday cilmigii iyo diintii iyo khayrkii lacamruka noloshaadii iyo jiritaankaagay ahaatay waa eray carabka carabka aada ugu dareeray oon dhaar xaqiiqaa looga jeedin filqadiyati arrintanaad saa u kala xukuntay maa cadalta cadaalad maadan samayn marka intaad cilmigii iyo maalkii isbarbar dhigtay uu maalku kaala qiimo badnaaday waxaad tahay nin jaahiloon waxba kala garanaynin oo aqoon la'aan iyo xog la'aani haysee xukunkaaga iyo qadahaagu cadaalad ma aha waxaan ku dhaara hadalkayga ku adkaynayaa buu leeyahay inayna arrintaasi cadaalad ahayn oo nabigeennaba sooma dhihin alqudaatu alaaatun nimanka waa xukumayay saddex weeye inaani fi nnaari wa waaxidun fi ljannati labana naartay geli doonaan midna jannaduu geli labada naarta geli waxaa la yidhi rajulun qadaa calaa jahlin baa ka mida qof isagoo jaahila wa xukumay ama xaqii ha waafaqo ama ha gara maree indha adaygiisiiyo jur'adiisa darteed waa nimaan rabbi ka xishoonayninoo xarig xirin oo cadaaladba agmari karine isaga naarta gee nin kastaoo qaadi oo wax xukuma isagoo jaahil wax kala garanaynin dee xukunkiisu cadaaladba ma noqon kara waayo wuxuu ku salaysan yahay oo cuskadayba lama arko saa darteed buu wuxuu ku yidhi jacalta almaala fowqa alcilmi jahlan xukunka aad saa u kala xukuntee maalka door biday jaahilnibaa kuu geysay nin jaahila xukunkii cadaalad ma noqon karaa waa maya lacamruka fi lqadiyati arrintan iyo xukunka maa cadalta cadaalad maadan samayn inaadan cadaalad samaynin maan caddayn hortaada soo dhigaya fiiri buu ku yidhi wa baynahumaa waxaa labadooda udhexeeya maalka iyo cilmiga binasi lwaxyi waxyiga qur-aanka naskiisa iyo sunnada nabiga haddii lagu soo noqdo waxaa erayadooda ku cadcad bawnun farqi weyne u dhexeeya kala sarreeyaan oo cilmigu inuu ka sarreeyo baaba nusuusta kitaabka iyo sunnada ka buuxdo ku cad sidee baad u dabagediyi karta adigu sataclamuhu waadna ogaan tusaale ahaan idaa taaha haddaad suuratu taaha qara'ta akhrido idaa taaha qara'ta waxay leeyihin wuxuu uga jeedaa qowluhu tacaala waqul rabbi zidnii cilma rabbi waxaad ii siyaadisaa cilmi laakiin ilaahay markuu amray ambiyadiisiiba wuxuu amrayaa oo afdal min afdalu khalqihi wa afdalu lbashariyati ragga dabaqadii ugu fadli badnayd baa wuxuu leeyahay rabbigiin waxaad weydiisataan rabbi ow cilmi ii ziyaadi waa darajo ay ambiyadu sii dalbayaan oo sii doonaya rabbi sii weydiisanayaan laakiin kuma jirto waxa la yidhahda qur-aanka iyo ducooyinka rabbi zidnii maalan ma leh laakiin rabbi zidnii cilman baa la hayaa nusuusta qur-aankuna waa tarabadan tahayo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun nin wax yaqaani iyo jaahil dhiga xiran maaba isku midoo laisbarbar dhigi karaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaatin darajooyin baa la kor yeelay kuwa ilaahay rumeeyey iyo cilmigana la siiyey kuwa cilmiga lahay darajooyin sarsare ayay joogaan kan miskiinka wuxuu ku leeyahay sidee baad markintaad qadiyaddu ay cadaalad u noqon kartaa qadiyad nusuustii waxyiga kitaabka iyo sunnadu intay isbarbar dhigeen cilmigu inuu aad uga sarreeya ay sheegeen in cilmigii hoos la mariyo qadiyad aynan cadaalad noqon karin ninka xukumayna uu jaahil yahay way ka caddahay markaasuu haddaba isbarbardhig buu samaynayaa ninka adduunyada maalka ah waxyaaba lagu bidhaansadaa jira ninku markuu maal leeyahay dadku ka dhex muuqdaa calan baa u bibanaya ninku markuu maal leeyahay guryo iyo kuraas iyo waxaalaad moodo dibi fadhida kuraasta guryaha taaleed moodo dibida fadhfadhida iyo xoogay muraayadaha ah xoogay barkimaha garabka la saarayo iyo furaashyo si fiican loo soo hagaajiyey buu guryaha dhigtaayoo meelaha saarsaartaa markuu gaadiidka saarayana gaari cusub iyo mid qurux badan iyo moodeelkii cusbaaya hadda soo baxay iyo markii magaalada loo soo dhaadhacana had maalin kastaba gabar yaroo gabdhaha ka dhaqaaqaysa buu dhexda kaga dhacaa saddexdaa afarta arrimood unbaa ugu muhiimsanba ninka maalka leh wixii uu maalka loogu taamay xoolaha loo raadinayo afartaa laakiin afar kalaa garab taalla oo ninka cilmigale dhegayso lain rafaca alghaniyu ninka xoolaha leh hadduu kor u qaado liwaaa maalin calan taajir baanahay hadduu bigbigbigbi kaga siiyo la'anta adiguba liwaaa cilmika aqoontaada calankeedaad ad rafactaa kor yeeshay xagga markuu calan maalqabeed taajir baanahay ka taago adna xagga calan caalim baanahay oo wax walbaan aqaanaabaad ka taagi markaad isgarab taagtaan kani nin waxoogay dan ku wata maahane nin niyad jacayl ugu soo aadi maba jiro hadhow marka wax laga soo qaatana warkii tuugahabaa waxay soo siiyeen baa la dhihi sooma kuwa hareerihiisa joogana waxa ay ka shaqaynayaan si xoolaha loo xado ama isaga intii shirqool loogu dhigo xoolihiisa loo qaato adiga laakiin markaa cilmigaaga kor yeesho inta kuu imanaysaay horta qof ku fikiri ma jiro intuu wax ku yeelo kuu soo dhaco habeen inuu cilmigaagii qaato waan soo marray sooma hadday tuugada nairobi o dhan isu timaado oo ay guriga kuugu soo dhacdo hadday ku dilaan cilmigaaga waadnu la dhiman waxbay ka dheefi saa darteed adiga cidday kuu timaadaay waa ciday daacadnimiyo wanaag ka tahay haddaba cilmigu waa ka qiimo badan yahay keliya ha eegin calankan shilimaa muuqda hadduu lacag shilimi iyo dolar ku sawirto adna calan ay kitaab iyo buug ku sawiran yihiin baa dhinaca kale ka taagan dadka mujtamacana waxaa u manfaco badan lagana jecel yahay qofkii aqoon iyo waxtarkeeda le laga jecel yahay wax badanna aragte waxaa soo haray kuraastii iyo fadhiyadii baa soo haray soo maaha lain jalasa alghaniyu ninkii xoolaha lahay haddii uu ku fadhiisto cala alxashaaya kuraas sariiro furaashyo iyo barkimo dhex hoosta wax lagaga cubayoo maro dusha lagaga tolay xashaa yaxshu wuu cubay weeye maran baa intii lasoo qaaday noocay doonaya midabkay doonaya xararkay doonaya hal ahaatee unbaa gudaha wax la geliyey ama suuf baa la geliyey ama isbuunyaa la geliyey ama geedaa la geliyey wuxunbaa intii dhexda lagaga cubay baa afka lagaga tolay ama hareeraha waxoogay dawaariya harqaan laga mariyey soo maaha kuwa haddii uu ku farfadhiisto oo xusulladii garbaha dhigto oo dhinac dhinac ugu seexdo la'anta adiguba cilmigaaga dartiibaad cala alkawaakibi xidigaha qadjalastaa ku fadhiisatay cilmigaagu xidigaha joogta adigunao xidigaha hawadaada ka bigbig leedahay isaguna marya la cubayo isbuunyo la buuxbuuxiyey buu wax mooday wain rakiba haddii uu fuulo aljiyaada gaadiidka waa wanaagsan musawamaatin la calaamadeeyey oo astaamo gaar iyo sumad gaaro isaga lagu garta u leh oo kuwa qiimaha badan iyo moodeelkii u dambeeyey iyo mid intaasoo nooca hadduu soo qaato cid aniga ma aqaano waddankan waa ku cusbaya magacyada gaadiidka aad u qiimaysaan ma aqaanee waayihii ugu dambeysay waxaa la dhihi jiray ama b m w buu wataa ama mercedes benz buu wataa oo waxyaabaha lamidka ah ma aqaana iyaga weli calanka wata miya soo laga qaaday hadda ya taargadaa la sheegaa baa la yidhi hadda taargadiisu goormuu soo baxay baa la yidhahda mid taarga cusub buu wataa min halkiisu bigbig leeyahay haddii lasoo agmaro alaarmiga garaaci buu wataa haddii la yidhaahdo waa in rakiiba hadduu fuulo aljiyaada gaadiidka wanaagsan fardaha wanaagsan baa la dhihi jiray lakin gaadiid kastoo wanaagsan baa noqonaya musawamaatin oo weliba la calaamadeeyo gaar looga soocay waxa kaloo kuwa kale ka fiican laanta adiguba manaahij ataqwa duruqda rabbi looga cabsado raallihaanshihiisa iyo daartiisa aakhara lagu gaaro baad qad rakibta yaad rakibta fuushay ninkani gaadiidka ha fuha saaraado laakiin waa nin indhala oo mugdi hagabsanaya wey oo isagoo saa u saaran hadday qalaf naftu maanta ka tidhaahdo meeluu ku socday iyo jiduu saarraa aan ogeyn oo qaaruunba soo intuusu soo qurxiyey oo fakharaja fii kharaja calaa qowmihi fii ziinatih aad intuu soo qurxiyey bay masaakiintii aan wax garanaynin baa waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu alla shallaytada iyada bay dheheen allah yaana siiya qaaruun wuxuu heloo kaleet oo maxaa dhacay inahu laduu xadin cadiim nin nasiib weyn wey alla ayaan badanaa bay dheheen tabaha gacanta saareen laakiin raggii cilmiga lahaa maxay u jawaabeen waqaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa ilaahay abaalgudka agtiisa yaalla baa u khayr badan qofkii alla rumeeya camal saalixana la yimaada walaa yulaqaaha ila asaabiruun qof diinta ilaahay ku dhaqanaya barasho ku dadaalay maahane balka dhibaatadiisa idinku fiiriya cid kale lalama kulmiyo wargo haddaa salaad ku jirta xataa naga dami maxaa dhacay maalinkii dambe idile ninkani waa qurux bidbidka un baa la eegaye wuxuu ahaa ile nin dow ku socda oo nalku u dansan yaho indhala isna inuu xarka isu haysta si uu socday u xaragoonayey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi اlarda marka isaga iyo hantidiisii oo dhanba dhulkaanu la goynay qoladii shalay way arkeen isagoo la arko waa uu nin gaarigiisa u soo cayrinayey isagoon garanaynin inbuu darad ku yidhi aan lagaba soo noqonayn oo haddii wiish la keeno iyo haddii loo faragodo iyo haddii qolyaha gurmo degdega la keeno iyo hadday diyaarada xarga soo soo siidaayeen xataa aan waxba laga soo bixin karin qoladii shalay lahayd alla ayaan badanaa way way kala fireeyeen luqadaasay garanayaan dhalinyarada magaaladii gadaal bay rifaas u galeen gadaal bay u gashadeen markaasay waxay yidhaahdeen ilan ilaahay qof aan waxbaba ahayn oo meel xun ku socda xoolo wuu iska siiya alla ayaan badninaa ilahay baan xoolana siinin halkaa marmar lahayn mogta shalay ayaan badninaa maantana ayaan badninaa wakaa jahli uu fiiri ninka jaahilkii mawqif ma leh mabda rasmiga loogu sohaaga ma leh maalinba waa calooshii iyo farjigii la ciyaar halkaa hortiisa waxaa ka muuqda uu qiimeeyaa maanta ninka dadka ugu xuni hadduu xoolo yeesho isagaasuu lugaha u masaxay oo adaa sayd iyo boqora buu yidhahdaa caaqilku waa adiga halkaasay maraan laakiin wixii qaaruun ku dhacay uunbaa ku dhici sideedaba se xoolahani ninkan daaruu dhisay gaadhigii taarikada cusbaana wuu saaraa ajali hadday timaaddo ma waxbaa raaci adiga laakiin manaahija taqwa intaad fuushay baa halkan markaad ka fuushay hayweyga taqwada buu ilaa jannada ku wadi iyadoon kontarool lahayn oon booliskoo joojinin oon kastam iyo traafig aan lahayn buu horay jannada kaa gelin labadaa nin labadaa jidma wax lais barbar dhigaba ah gabdhihii baa yimid soo ma ah kii ragaha gabdhe laga raaciye wamahma iftada mar kastoo uu bikro jabiyo uu jabsado abkaara alkhawaani gabdhaha yararkee uhubka iyo bikrada mar kastoo uu gabadh yar aroosoo la gurigalo bikro jabiyaba taasi wuxuu ku leeyahy fa kan badana bikrin intaad mid uguba oo min alxikami xikmadii aqoona iftadadta adnaad bikro jabisay inta isagoo halkaa ku mashquulsanaa ee caawo dhan uu halkaa laga tabayey ee halkaa celi marida lagu haya guriga dhexdiisaah adigu intaasoo xikmad iyo mas'alo oo cusub baa dul istaagtay adugu waxaad haysaa natiijo ku raacday isna waxoogay kulaylunbaa intuu ka dambuu berri hayaa soo maa tani way duugoobi waana mid cusub daydayaa adigu laakiin tii waa cimriga aha kugu furto habeen kastaba wax dhan oo qarsoonaa baad salkiisa gaari ummadda mujtamacaana kan isagun baa naftiisa meelaha u marmaraye adigu waxa aad ogaatay eed samaysay waa wax adiga iyo ummaddaba anfici sa hadday mar tahay walaysa ma aha yaduruka mid ku dhibayo aliqtaaru xoola yaraan iyo dhaqaala yaraani ku dhibi maysa shayan waxba ku yeeli maysa waxoogay waan dhaqaalo yarahay ama faqrigu waxba ku yeeli maayo idaa maa anta haddii adigu rabbaka rabbiga qad carafta aad aqoonsatoo taqaano haddaad rabbigaa taqaano faqri wax ku yeeli maayo wixii laguu qorayna inaadan waayaynin baad og tahay waxaan laguu qorinna inaadan helaynin baad og tahay rabbigaa haddaad taqaana waxaad me dunida u joogto waa taqaanaa haddaad ka tagta meelaad aadina waa taqaan laakiin nimaan rabbigii aqoonin rabbigii nimaan aqoonin marka dambe maalkiisaa dili waxaa laga yaabaa inaadan in badan ku arag meelahan nin maalkiisu dilay laakiin dunida maalka badani maalin kasta maalkoodaa dila gaari la gadoonay kama hadlayo waxaan arkay niman badan oo intay xoolihii wax yar ka khasaareen isdaldalay idinku weli muusoo gasheen qof daldalanoo xarig intuu isku xiray mayd oo isaga ismarjiisciijiyey ma soo marteen ma aragteen weli mid iyo laba iyo saddex ka badan baan ugu soo galay meeshii shaqadii iyo shirkadihii uu lahaa oo waxoogay ama naagtiisa ay islaayeen ama waxoogay qolihii canshuuruhu ay yar wareeriyeen ama waxoogay safqad ku yar khasaaray oo intuu xarig ka soo lalmistay luquntii iska ciijiyey shaqaalihii soo kal lahay oo qayluna nagu soo dhexdhaceen rag baa naga waalan gaaray shaqa nin maalin ugu soo horreeyey ninuu dhowr iyo toban sana la shaqaynayay oo maalqabeen habuu subaxii dambe albaabka markuu furay inta qolada shaqaynaysana markaa isaga waxoogay isyaanada lahay oo kaaba u ahaa saad u soo galay umbuu ninkii meesha lahay oo daldalan oo meyd oo meesha ka lalmada hoostiisana warqadu qoray taallo adduunyada waan ku cajisay waanan ku fashilmay natiijiya meelay u socotaan garan waayey inaan ka tagoon isdilaan go'aansada ay ku qoran tahay ninkii wuu isku dhexyaaci gaaray toddobaad baa masaajid lagu hayoo lalahaa un ninka yuusan waalanina waa kii arkaygow yuusan waalanina halaha hayo ninka adduunyadaan ku fashilmay buuri oo xoolo wuu haystay intaasoo daarad iyo sharikadoo dabaaq buu lahaa wakuwa xooluhu marka dambe intay ku wareeriyaan baad dhiman ninba ninkuu ka xoola badan yahay wuu ka walwaliyahami badan yahay sooma ninba ninkuu ka xoola badan yahay wuu ka hurdayar yahay man zaada dirhaman zaada haman waa kala yidhahdo bal adigaa iska fadhiya caawa inta lagu yimaado toban kun oo doolar ha lagu siiyo seexan maysa berisaa dhahdaan baa dhihi xagaad u dhaqaajisaa mashruuciyad gelisa saad u u xoqanayso unbaa salaada sax lagugu aadaami adoo labayn dhood isgelinin laakiin haddaad rabbigiinna yaqaano tahay wixii ilaahay kuu qorayna inaadan waayaynin inaad og tahay risiq laguu qorayna inuusan ku gafaynin aad og tahay walaysa yaduruka aliqtaaru faqri kuma dhibayo shay-an waxbana kuuma dhibayo oo ku geysan maayo idaa maa anta haddii adigu rabbaka qad caraftaa rabbiga aad aqoonsato famaadaa cindahu maxaad agtiisa ku leedahay laka adiga min jamiilin alla agtiisa maxaad wax quruxsan oo qiimo badan oo wanaagsan aad ku leedahay idaa bifinaa'i aacatihi haddii alla aacadiisi iyo agagaarkeeda iyo hareeraheeduun anakta aad geelaaga fariisato jilbahaga dhigato haddaad jilbahaga ilaahay aacadiisa aadu saa ugu wareegaysato kor dhinac kaga timaado mar dhinaca salaada kaga timaado mar dhinaca soonka kaga timaado mar dhinaca sadaqada kaga timaado mar dhinaca adkaarta iyo qur-aan akhrisayaad kaga timaado anwaacdaa kala duwan mid markaad ku caajistaba haddaad mid kaleoo ka duwan oo aacada ilahay un saa ugu wareegto ma taqaanaa alla agtiisa waxa kuu yaalla hal mid baan ka sheegaynaa alla agtiisa waxaa yaalla jannada ah jannada ma taqaanaa ninka ugu faqiirsan ee ugu saboolsan ee haddii luqada lagu hadlo hadda innagu aan wax ku miisaano la yidhaahdo qaaraan ma galo qofkaan qaaraanka loo doonin qofkaas qof qaaraan gal ah ma aha jannada ninka la yidhahdo ma taqaanaan waa ninka hadduu dunidoo dhan biilo oo biilka dunidoo dhan nafley oo dhan la saaro bad iyo barriba aan xoolihiisa waxba ka tabayn inuu iska dhiman maalkiisa iyo hantidiisa waa nin weliba intuu naar galay oo laga soo saaray in qofkii naar laga soo saaray qof ugu dambeeyey uu noqday baa waxaa la yidhi tamanna wax uun ilaahay ka damaco qalbigaaga iyo maskaxdaada waxuun gasho wuu waday wuu waday wuu waday in allaalay intuu uun ku fikiri karay markay ka dhammaatay